horta balsan soo dhowow waxaan rabaa halka inaan kaftamo ninkii wasiirka ahaayee warqadda kuu qoray asxaan weyn buu kuu sameeyey an waxaa laga yaaba inaad hadda ka tagteen boston weligaa maanta waad ka caafimaad badan tahay sidaan qabo dhulkii baa buxu soo qabatay taa adduun oo dhan baad heshay laasariyadkii frustrationkii dhibkii wixii oo dhan sabab baa iska jirta sababtiisaada ku tagtay hadduu iska nool yahay waxaa jira war khayr allaha siiyo odayga halkaa ii geeyey taa waa tii kaftanka maanta oo dhan waxaan kusoo noqnoqonaynay unity iyo go-aan iyo waxaan maanta o dhan baan ka hadlayay sideedaba soomaalidu anu waxaan qabaa waxa la yihahda unity way jirtaayo inteena meeshaan fadhinaa waa annagaa maanta isu wadan nimid marka tii soomaalinimo iyo unitigii waaba halkeeda siyaasadan somalilan iyo soomaaliya iyo puntland iyo xaggan iyo futuudkan haddii soomaaliya iyadu ay degto sidaad u sheegtayna anugu waxaa jirta nin adeerkayo cabdulaahi ciise la dhihi jira baa iiga sheekeeyey unitigu wuxuu ku yimid hadalkaa tirini waa sax wuxuu yidhi habeenkii hoteelka yimaadeen jubbaland la yihahda meel baa la dejiyey waa lala waaniyey waxaa la yidhi war nimanyahu soomaaliyaynu ma iska joogtiin bal intii wakti ah may nin baa intuu habeenkii bixiyey ma waxaa doonaysa aan caawa is dilno oo nu isgaraacno annagu waxaan rabnaa unitigii waana naga dhab soomaaliyo mid ah taas maalin bay ahayd ta jirtana maanta waa maalin kale soo marka ma wanaagsana ilaahay intaynu soomaali u ducayno dhibka jira ka baxo chinaba weligeed kuma yarriyoon inay hesho hong kone annagoo hadda isla wada joogna maanta halkan wada fadhinoo dad wada mid ah oo wada dhashay oo waxba ku kala go-in midkii ka tegay xamarna uu camuud joogo oo hadda jaamacadda camuud markaad ka hadlaysay laba caruuraa noo dhigta oo odagaygu abti u yahay marka xisaabta waan ka shiftay an waxaan moda inay ka badantao shan boqol qofkii ku dhigto taasaa la dilaynay horta marka ilmahaas yaru awood uma lahay intuu tago kenya inuu jaamacad ka dhigto askartaa ay aysan lahayd dariiqa marka horta dhul soomaaliyeed qofkii ogow somalilan iyo kama mashquulin hayo waxaan isku mashquulin hayaa ilmaha yaroo tegay oo maanta camuud iskuulka ka dhigta miyuu ka heli karaa intuu nairobi tago waa maya marka unitiga kadmadda aynu ku noqnoqonayno siyaasaddu waa halkeeda dadku waa isku midkii waa hal layskama xigo si walbaa laysugu xiran yahay ka hargeysa joogowna ha isku mashquulini kan soomaaliya joogowna ha isku mashquulini dhibka jira hadda ha la eego hala yidhaahdo seexan loo helaa conflictka usoo noqda conflictka usoo noqonaya waxaa dhacday kiibaa annagoo dumara giibaa un waxayna geysay carwisha waan isu wada nimid soomaaliya waxaa la sideed toban rijan weeye somalilan waxay yidhahdeen annaga nalama dhihi karo kii leeyahay markaa gabar waxaa jir gabdhaha marka waxaa la waayahay somalilan waa laysku qabsaday ma dhihi karna somalilan anu waxaan idin waryaada haddaad rabtiin dumar inay ka yimaadaan waa inaad tidhahdiin somalilan waa kuwa unta waxba idinkama gelin anaa suud ka imin anaa raba inay yimaadaan iyagoo somalilan ha noo yimaadaan haddaynan noo imaan maxaan ka helaynaa ka faa'iidaynaa dadkii way ka yimaadeen caruusha haddana waxaan tagnay south africa waxaa nala barahaya conflict resolution magaalada darban la yidhahdaan tagnay bilo dhan baan joognay waxaana casubay a n c marna inkaataan casintay waxaana geeyey regenskii dadkii baaba'ay si isu laayeen wixii oo dhan halkii baan ku wada hadalnay su-aashaydaa marka waxaan weydiiyey dadkii meesha fadhiyay qabiil qabiil miyaad kala tihiin maxaase annaga inteena isla socota xamar laba meelood bay u qaybsan tahay south iyo north maxaa la yidhaahdaa mudug dadkii ka yimi islama hadlayaan waan kala daadsanay markaase waxay nagu yidhahdeen aniga walaalkay waa a n c da waa halkaasu fadhiyaa aniguna inkaataan ahay dumarkii habeenkii markaa soo noqonaayo war way naga fiican yihiin inteena haddii midna uu xagga kale aaminsan yahay kana aaminsan waan heshiin lahay marka su-aashay anigu su-aal maaha waa kone tan ah xaafadda qof baa xukuma ama nin sheega ninku marka taasa waayo kaftan wadaad kale ilaa saylac baan xukumaa kuwaad sheegayso maalinba resolutionka ku sameeya bannaanada horta dowladdii soomaaliyeed u ogol nin yahu baltaa horta qabto marka waana idinkafintaas su-aasha halkaasaan ku dhammeeyey raallina waad ahaanaysiin laakiin walaalayaalow unitiga markuu qofku ku yidhahdo unity baan rabaa aniga haddaan ku idhahdo aduu soomaali laynaa war unity soomaalinimadii anigu waxaan qabaa weli inay joogta tanna bal hadda reer suud ha isxalliyaan reer soomaali layna ha isxalliyaan baan qabaa dadkii soomaalida aana jidkii bugu furiyo maanta hargeysaa la wada joogaa iyadoo xanac laga tegay waana mahadsanta mahadsantay Uh, waxaan raacinayaa i think that was more of a comment markaa su-aal ah, xasan
waad salaaman tahay horta muxuu ahaa doctor baxan iminka ayuu ka horeysaa caawa laakiin ah, magacaagu waa dheeraa aan ah, markaan arkay buuggii aad ka hadlaysay arrintii france banon en, ah, midaan ilaaha ee ah, waxaadna loogu sheegay qur-aanka waxaa su-aal baa jirta tidhaahda hal yastawi yaclamuuna waladiina laa yaclamuun waa cilmiga waxa laga hadlayaa marka ma sinna qofka wax og iyo qofkaan wax ogeyn ma sinna qofkii wax og waxbuu dheeryahay dadka marka ena wixii baa jirtay aqoontaadii wixii aada dheerayd baad dadkakayga kala qayb gashay in waxaad furtay machad aan filayo inuu yahay ka lagu xalilo mashaakilka marka en mar weeyaan su-aal waan ku weydiinaya marra fariin baan ku faraya su-aal ayna muxuu ahaa in fariintaan horeysiinaya intaanan fariinta kuu sheegin waxaan waan kuu baldhigayaa oo waxaan soo qaadanayaa sheeko wax harow dhacay in lixdankii ayaa laba cid baa maanta maanta de qabyaalada waa waa fasaxantaaan u malayna waa layska hadli karaa in muxuu ahaa dad dad aan ka dhashay oo la yidhaaho ah, samaroon ama dadka qaarkood gada bulsho u yaqaanaan reer boorama ayaa wajaala iyo dhulkaasay deganaayeen marka waxaan deganahay dad aan dhalay oo jibroo bokor la yidhaaho oon aad isugu xidhxidhannahay oon dhallo kuwii baa isku qabsatay dhul markaasaa waxaa lagu yidhi eh, ka waran hadduu calanku liir dhaato dhulka halkaad ku dilaysaan soo calanka siisaan ka warrama waa lixdankii markaasaa wallahi waa good calankaan siinay markaa wajaalo oo dhan waxaa la siiyey calan waxaa laga dhigay mashruuc mashruuca la yidhaaho mashruuca qamadiga markaa sidii runta u wanaagsanaayo oo dadkuu dhan buu gaadhay qamadigi hase yeeshee reerihii kale dhuldhul yar baa loo gooyey oo sidii bay ku ekaayeen markaa ayna intii conflictkaasi intuu jiray ee hore ayna calanka siinin dhulkii ay beeraha ka qulan jireen ayaan kuwii aan reertiga ahayn baa waxoogaa dhula qaatay markaasaa markii uu qaata buu kuwii kale ka soo ceshadeen ee magaranaysa xaggan boorama ka socday markaasaa gabay buu tiriyey kii xaggan boorama ka yimi wuxuu yidhi waluquul haddaan kaa ridoon qalowku weydaashay Ah, qallihii haddaan kaala baxay iyo qaantii kugu reekay dhulkii baan kaa soo qaaday kaa soo ceshaday buu ku yidhi markaasay yidhaaheen timacadday u tegeen kuwii kale waxay yidhahen timacaddo waana loo gabiyey gabay timacadda weligii qabyaalad kuma gabiyo intuu noolaa laakiin in yar buu u soo gaadhay markaas muxuu sameeyey markaa waayo way galeen kuwan booramaa dhalay timacad markaa ma doonayo reer artigii inuu yacni lugta jiido markaa wuxuu yidhi cuflow baaxaba ma buuxone waraabuhu ina cagawe- cagaweyna maroodiga markuu marbay caara laga daaye cuflow libaaxaba ma buuxone waraabuhu Ee, cabaysoo kuu dhasha maalin baa la andhasaabaayo ceelkii diilay maalin baad ka cabi weydaayo cagtii joogsan weydaa marbay ceeb la kulan tahay marka wuxuu yidhi sida dulqaata haddii nila cunay haddaad libaax ahaydeen oo waraabana cunay haddaad marooday ahaydeen ee caaradni lagaday haddaad ceelad aadiyara ahaydeen oo maanta sidan ay dhacday dad cabaysoo yaa iska dulqaata Eh, waddanka waxay dhahay jid hakan way la dhacdaa iska dulqaata naam iminka waxaa la ii sheegay inay weli halkii waagii hore lixdankii caalankii bay siiyeen okay soomaalay siiyeen haddana intii yareed bay isku haysaane maanta isku dilayaane haddaad institutekii tahay aad dhistay eh, resolutionka maxaa conflictka farinteedu waxaa weeye ama su-aasheedu maxaad ka qaban doontaa wax ma ka qaban doontaa arrintaa aan kuu sheegay ee kontonka sano soo jirtay iyo dheeraadka ee laakiin dadka halkaa jooga u haystaan in wax shalay bilaabmay wax ma ka qaban doontaa mise kama qabanaysa
Een, horta waan u soo noqon doonaayo taariikhda soomaaliyeed conflictska ugu daran waa dad isku abtiya waa ree hebel iyo abtigood kuwa isugu daran ee repeatedly soo noqnoqdaa maaha uun halkan ma sheegaye general
anugu conflicts waxaan arkay markii aanu dhexdhexaadinayno koox kacsan oo group x haysta oo markay hadlayaan inta badan kuwa ugu hadalka kululi la hiray abtiyaashay waxay sameeyeen waa kuwaasaa u wada adag waayo gruubkan uu ku jiro ayaa wuxuu isleeyaan reernimadaadii la shakiyey in abtiyaasha aad u naxirisanayso ya identitigaaga waa inaad iminka adkaysaa ood gruuf garaysaa inaad tahay ka ugu adadag badanaana mushkiladaha meesha yaallaa waa conflictsaa dad isku dha dadsta dhalay wey isdhalay oo iyagii ma garanaysaa aan meel la kala tegay maxaa ka qaban mushkiladaha sheegta historica ah iminka aday qaar socdaanoo waa adiga og soomaad garan intaanan u iman haddaba walaashay bointiga ay unitiga bointiga unitiga aynu doondoonaynaa horta formulihii hore aynu ku doondoonaynay kuma iman karo ayaan idin leehay waxbaynu doondoonaynaa laakiin formulihii khaldanaa baynu haysanaa ingredientsii baan jirin waxa meesha yaallaa waxa weeye waa la isu dhabarayaa waxa aakhirkiina waxay ku soo dhammaanaysaa maxaynu ku cashaynaa yaa lagu casheeyaa dee cid ogol in lagu casheeyaana ma jirto marka waynan dib ugu noqonaa pointkaasi ayaan anugu qabaa oo ah mushkiladaha siday u dhacaan baan kuu sheegaya marka unity soomaaliyeed jiro unity soomaaliyeed jiro soomaalidu ku koob kuma koobna laakiin waa human psychologiga wax jiro weeye soomaalidu way ka saxan jirtaa intense bay ka dhigtaa anigu waxaan united qof la ahay bay noqonaysaa psychologiga soomaaliyeed weliba specially markaynu cadow aynu wada sheergarayno aynu ku wada dhaqaaqno maaha isjecel aynu jecelahay waxaa unitiga lagu sheegayaa ee aynu wadnaa waxa weeye kuma jecli ee cadow ka daran baynu haysanaa inta aad haysato cadow aad tilmaami karto ayaa unitiga soomaaliyeed ee noocan khaldanan idiin sheegaya ku socday baaban idle haddaad eegto unitiga soomaaliyeed markay isugu soo dhaweyd markan somalilan ay ku darsamayso soomaaliya cadowga ugu weyne etoobiya u ah oo hawgiyo reserve area baa laqa oo soomaalidii kalaa la haystaa languageka unitiga waxaa wada socda oo la socda cadaalad darro meel ka dhacday iyo cadow meesha jira x and y waxay isu imanayaan marka ay z haystaan cadow oo tilmaamo jacayl is jecel yihiin maaha taasina maaha ma aha baan leeyahay xal cadowuu isu keen keeno waa in wax principala oo ynu aaminsanahay ama diin ha noqoto ama dhaqan ha noqotee ha noqotee aynu wax positiva isu keen keena marka typically waxa weeye rehebel iyo rehebel waxay isku soo dhowaadaan marka ay cadow saddexaad leeyihiin markaa psychologiga ah ayaanu leeyahay somalilan baladaa anigu kaftan uun ma sheegaaye sida somalilan waxa aragtida inta badan dhacda moogta hawiya daaro mid waliba gaar buu wax noogu sheegaya laakiin markaan anagu meel soo baxno waa heshiis hadday kada waa biyuga meesha yaal iyagii iscunaaya oo isdilaaya isbaabi'inaaya ayuba somalilan soo baxaysaa waaba united kada waa waa perspectiveka qaldaankii unbaa meel kale soo baxay ya marka arrintan somalilan waxay idhahaan waa aniga maxaad iiga baahan tahay adu waxaaga xallideed maxaad iigu dhegaysaa istakaydaa marka waxay somalilan leeyihiin badanaa unitigoodu wuxuu yimaadaa uun agenastabas kadamaya wax higan ku sheegay reer walba hadaad u tagto psychologiga gudaha markaad gasho ayagu gudahoogiiba is haystaa waa lasii kala jecel yahay oo x iyo y iyo you know saaq hadday noqoto iyo haddii daarood noqoto iyo haddii magacadan dee generalkee la sheegayo anigu waxaan qabaa hal maaji kale ma hayo ee su-aashan bal hadda si seriasa aynu ka baaraan degno aynu su-aalaha isweydiino isu dulqaadanno qur-aan maaha waxaan aynu ka hadlaynaa afkaartan aynu meel soo dhigno dareennadanna soo baxaan meelo intellectualaha la rogrogo waxaan markaa unbay imanaysaa qadarintii iyo wada shaqayntii last point tan maxaanku idhaahaa walaalkayanka sheegaya waa exact waa runtii calankii baa la siiyey calankii markuu ka baxay halkii bay timid eeg halkii bay timid intaa uu sheegayo marka halka ay sameeyeen somalilan meeshii ay common noqon lahayd askar baa la siiyey askar baa imika beerataa maha wax nationala askartii baa la siiyey oo reer walba leh moles marka conflictgaasi ma jiro mid kalaa iminka soo baxay abtiyaal haddana sidaa isu haystaa marka annagu conflict ahaan instituutka markii hore wixii conflicteen ka shaqaynaya academigii waxaas waxa ahayd electionskii iyo arrimihii iminkoo universitygii joogana waxa weeye arrimo ka yar ballaaran ayaanu insha allah ku tali jiraa dee waktigeyga weli hawshii maanaan bilaabin waktigeyga ayaan jecelahay inaan arrimaha insha allah afkaarteedii ka yeelano iyo waxbarashadeedii